magaalada guriceel ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibanayeen arday dhammaysatay cilmiga caafimaadka kana aflaxay macadka xudayfi munaasabadda ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka galmudug maamulka macadka waalidiin culimowdiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maamulaha guud ee macadka xudayfi axmed maxamed cali ayaa ka waramaya dadaalkii ay ku bixiyeen dufcadihii ka qalinjibiyey sanadii laba kun labaatan iyo ko oo isla sanadkaas aan soo saarnay dufcaddii ugu horreysay si aan ka ka harid lahaynna aan u wadnay sanadba sanadku ka dambeeya aan isku dayeyna inaan soo saarno muxuu ahaa dufcado kale oo iyagana bulshada wax kusoo kordhiya mar walibana dadaalkeenna iyo juhdigeenna uu ahaa inaan muxuu ahay ardada kala dagaalano jahliga qaar ka mid a marad sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa u hambalyeeyey ardayda qalinjibisay ardada hambalyo ayaan leenahay waa ku faraxsannahay shaqada aad qabateen waxaan rajaynaynaa haddii ilaha idmo inaad bulshada door muhiima ka gashaan waxaan idinku dhiirigelinaynaa inaad deegaanka aad ku nooshiin mar walba caafimaadka waxyaabaha muhiimka oo kumid iyo aasaasigae inaad wacyigelin samaysaan cudurro faafaa jira cudurro hadda waxaa jira had iyo jeer waxaa jira cudurro marmar safmara yimaadaa jira hadda tusaalahaan cudurka waxaa safmarka oo cudurka loo yaqaano maxaa la yidhahda measles waxaa la soo maray waagii hore xilli aan system jirin oo ardaygu inta ka qalin iskuul caadi oo skin hoose ka qalin jabiyo oo dugsi dhexe ka qalin dugsi dhexe iyo dugsi sare ka qalin jabiyo isla markaas haddana wax system hadda ku jira hadhowdi oo cad aysan jirin laakiin hadda waxaa lagu waxaa lagu bedelay in wax waliba loo helo system in loo helo marka ardadaan maadaama ay arda xuquuq ku leeyihiin galmudugna ay xuquuq ku leeyihiin haddii ay yihiin sida aidka ay xuquuq ugu leeyihiin in ardaygu ou shahaado dowladdu ay aqoonsan tahay oo tasdiiqsan oo nidaamsan oo sistam ku jirta sow sideedaad u helo sow ardayga sideedaad ka baxo u helo xaq ugu leeyahay ka senary secondary ka baxan xaq u leeyahay ka jaamacadda ka baxan xaq u leeyahay aatiimka macaahidda noocan oo kale ay ka baxaanna ayagana ay wasaaraddu waxay u qorshaysay inay xaq u yeeshaan ay helaan macadka xudayfi ayaa kaalin ka qaata horumarinta waxbarashada degmada guriceel kaasoo soo saaray arday badan